madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan afur ah ku maamuusay haldoorka haweenka soomaaliyeed munaasabadda sideedda maaris oo ah maalinta haweenka adduunka awgeeda madaxweynaha ayaana bogaadiyey doorka haweenka soomaaliyeed ee ku aadan geedi socodka dimuquraadiyadda isagoona xusay muhiimadda ay leedahay in haweenka soomaaliyeed ay si fircoon uga qayb qaataan hanaanka doorashooyinka tooska ah oo fursad u siinaya in ay codkooda dhiibtaan u tartamaan xilalka qaranka islamarkaana ay door muuqda ku yeeshaan hogaanka dalka gabdhaha soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay hambalyo waxaa kaloo intaa noo dheer marka waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeedo xisbiyada wax ka dhista xisbiyada gala xisbiyada ka shaqaysiiya gabdhaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan jeriya gabarnimo isu kaashada hore u socdo reer hebelnimaha isu kaashanina waa ku liibaan waa ku liibaanaysaan siyaasadda waxaa la yidhaha tiro badnaan ma magag maaha tiro badnaan maaha abaabulnaan waaye dadku hadba siday u abaabulan yihiin koox yar oo abaabulan waxay mar walba ka macno badan tahay kana cod dheer tahay dad aada u fara badan oon abaabulnayn kuwa abaabulan waa maxay waxbaa ka dhexeeya waxbay wada leeyihiin waxbay isla qaateen oo ku abaabulan yihiin kuwa aan abaabulnaynna waxba kama dhexeeyaan waxba ma laha siyaasadda xisbiyada ku salaysan iyo doorashada qof iyo cod ku salaysan aan taageerno waa mahadsan tihiin dalka waxaa noo ballan ah iyo doorasho qof iyo cod aada iyo aad ayaa u mahadsantihiin guul iyo khayr aan idiin rajaynaa sideedda maars ayaa ah maalinta haweenka adduunka taasi oo la xuso sanad waliba marka la gaaro taasi oo laga hadlo caqabadaha iyo fursadaha ee haweenka adduunka